بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo afartan maalmood gudahood isbeddello ku samaysay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiiradeeda warbixin ayaad dhegaysan doontaan buulafulay magaalo taariikh leh oo samaynaysa horumarro dhinacyo kala duwan maxaan ka naqaan halka ay ka soo bilaabatay magaaladan sideese uga soo kabatay colaadihii waddanka ka dhacay waxaad caawa ku dhegaysan doontaan xalqada koowaad taxane aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada waxgaradka iyo odayaasha beesha hiraab oo shir ay ku yeesheen wilaayada islaamiga mudug ku bogaadiyey howlgallada ciidamada mujaahidiinta sidoo kalena si adag uga hadlay boobka ay khayraadka dalka ku hayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta jufo ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo boqolaal neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inuga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka مسيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa waxaan caawa barnaamijka ku daafuraynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan aan soo dhoweeyo walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaani araxiim xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah aynu kusoo qaadan doonaa caawo iyo waxyaabihii ay qoreen mareegaha islaamiga ah aynu ku horumarno mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo xukuumadda xasan sheikh oo afartan maalmood gudahood isbedelo ku samaysay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada waa warbixin lagu qoray websayteka soomaali miimo waxayna ku bilaabanaysaa sida tan xili ciidamada kooxda riddada ay guuldarooyin waaweyn ee kala kulmayaan furimaha dagaalka ayna dagaalyahanada shabaabal mujaahidiin furteen dhul ballaaran ayay xukuumadda murtada xamse cabdi barre mar kale isku shaandhayn ku samaysay qaar ka mid ah golaha wasiirada markii labaad ayaa wasaaradda gaashaandhigga wasiir cusub loo magacaabay muddo ku siman afartan maalmood gudahood arrinka oo ka dhigan in xasan sheikh uu wajahayo gebi dhaclayn dhan walba ah xamse cabdi barre ayaa wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga u magacaabay axmed macalin fiqi oo horey u hayay jegada wasiirka arrimaha dibadda waxaana xilka qaadis lagu sameeyey jibriil cabdirashiid oo xilka hayay muddo afartan maalmood oo qura sidoo kale xamse cabdi barre ayaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ka dhigay nin lagu magacaabo cabdisalaan cali dhaay murtad axmed macalin fiqi ayaa horey ugu soo fashilmay xilal dhanka amniga ah kuwaasoo dhammaantood laga qaaday kadib markii ay sare u kaceen weerarada mujaahidiinta ninkan dabadhilifka ah ee laga dhigay wasiirka gaashaandhigga ayaa horey u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka isku magacaabay galmudug bilihii uu xilkaasi hayeyna waxaa deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud ka dhacay weeraro cagmarin ah oo mujaahidiintu ay ku laayeen boqolaal askari sidoo kale wuxuu horey u soo noqday taliyaha nabad sugidda kooxda riddada balse xilkaas ayaa laga xayuubiyey markii mujaahidiintu weeraro dhiig badan ku daatay ay ka fuliyeen muqdisho iyo magaalooyinka ku dhowdhow falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in isbeddeladan tirabeelka ah ee xasan gurguurte ku dhaqaaqayo aysan waxba ku soo kordhin doonin taagdarida maleeshiyaadka kooxda riddada kuwaasoo laba bilood gudahood laga qabsaday degmooyin iyo deegaano dhaca labada shabeelle iyo hiiraan warbixintii webka soomaali mimo haddii aynu halka uga gudubno markana webka calamada iyo mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray maraykanka oo digniin u diray dadka ameerikaanka ah ee ku sugan etoobiya warbixinta calamada ayaa waxay ku bilaabanaysaa xili etoobiya wajahayso xaalad dagaal oo aad u daran ayay dowladda salibiyadda ah ee maraykanka dignin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha waddanka etoobiya safaaradda xukuumadda washington ee addis ababa ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda baraha bulshada talooyin amni ku siisay muwaadiniinteeda ku sugan magaalada caasimadda ee addis ababa iyo magaalooyinka kale xili dalkan uu wajahayo xaalad colaadeed oo aad u daran waxay dadka Ameerikaanka ah u soo jeedisay in xaaladda Itoobiya tahay mid halis ah amnigan uu faraha ka baxay xilli walbana dhibaatooyin dhici karaan sidaa daraaddeedna ay ka fogaadaan goobaha ee isku imaatinada ah ee ay dadku ku badan yihiin warka ka soo baxay dowladda kaafiradda Maraykanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii dambe ay kordheen dilalka afduubyada iyo dhacdooyinka kale ee amni xumada ah ee laga soo tebinayo ismaamulada kala duwan ee dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulada Amhara, Oromiya iyo Tigre. Marka laga soo tago dhacdooyinka isdilka ah ee u dhexeeya nasaarada xabashida waxaa dhanka kale si isdaba joog ah u dhacay afduubyo lagu doonayo lacago madax furasho ah kuwaasoo laga soo diiwaangeliyey gobollada amxaarada iyo tigreega qormadii calamada ayaa intaa noogu dhan markana websaytka islaamiga ah ee reediyoga alfurqaan iyo mid ka mid a canaawintii maanta lagu qoray dagaal khasaar dheliyey oo maamulada somalilan iyo s c ku dhex maray gobolka sool maleeshiyaad ka kala tirsan maamulada la baxay somalilan iyo s c ayaa ku dagaalamay gobolka sool iyadoona lasoo warinayo in halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac bay isugu jira dagaalka waxa uu si gaara uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada fadhiyar iyo lanxabaal oo ka wada tirsan gobolka sool waxaana weerarka la sheegay inay soo qaadeen maleeshiyaadka maamulka la baxay somalilan dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanada ay sida gaarka ah uga dhaceen dagaaladan waxay warbaahinta u xaqiijeen in halkaasi ay ku dhinteen laba ruux saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka kala tirsan labada dhinac ee dagaalamay warbixintii radio alfurqaan haddaynu halkaa uga gudubno guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ah xilligan waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba وانا ذكرى اقرا القران دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan buulafulay magaalo taariikh leh oo sameynaysa horumaro dhinacyo kala duwan haddaba maxaan ka naqaan halka ay ka soo bilaabatay magaaladan sideese uga soo kabatay colaadihii waddanka ka dhacay waase sidee xaalka amni ee degmadan waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada koowaad taxanahan ugu magacdarnay baay iyo baraaruga bulshada waxaa taxanahan qalinka u qaatay islamarkaana inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
halkani waa degmada buulafulay oo muddo ku dhowaad labaatan sano uu ka shaqaynayo nidaamka islaamiga ah ee gundhigiisa iyo maamulkiisa maadiga iyo midda xaadirka ahba ee allaha fadligiis gacanta ku hayso xarakada shabaabulmujaahidiin si gaara maamulka wilaayada islaamiga ee baay
إني غدوت بليلة فيها الغرام تلون waxay bulshada halkan ku dhaqan ay sannado badan dugaashanayaan damal adagna u noqday shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda taas oo toddobaadyo bilooyin iyo sannadba mid ka xiga ay ku tallaabsanayaan horumaro kala duwan oo ay ku bulaalisay shareecada bilicna u yeeshay magaaladan ku dhowaad boqol sanno magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca iyo taariikhda weyn ee gobolka hase ahaatee magaceeda ka hor maamulka islaamiga wuxuu ahaa mid aan ka dhex muuqan magacyada magaalooyinka geyga soomaalida buulafulay hadda waa xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa magaalo qadiimi ah oo dhacda goob istiraatiiji ah muhiimna uu ah isku socodka gobollo iyo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan koonfurta soomaaliya waana buqcad ay dhacdo dhinaca koonfureed ee wilaayada waayo joogna u soo ahayd dhammaan maraaxishii uu dalka soo maray macaan iyo qaraar intaba warbixintani waxay hordhac u tahay hadduu allaha idmo taxane aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada kuwaas oo aan uga gol leennahay inaan isku dultaagno horumarrada sannadihii u dambeeyey ay wilaayadan allah fadligiis xaqiijisay qaybtan koowaad waxaan ku ogaan doonnaa taariikhda buulafulaay sida ay hadda tahay taxriifkeeda oo ay nooga warbixinayaan waayajoog si faahfaahsan ula wadaagaya andalus fariiqeeda halkan aan taaganahay waa albaabka laga galo degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ii muuqanaya bidhaanta magaalo sameynaysa isbeddel deg deg ah wakhtiganna la tartamaysa magaalooyinka waaweyn ee dalka balse aragtida magaaladan qurxoon waxaa ku duugan qisooyin iyo sheekooyin layaab leh kaas oo aan doonayo dhegayste inaan kaaga soo waramo si aan suurad dhab ah kaaga siiyo qisada buulafulay hoobasho ilaa sar u kac iyo sirta ku jirta guusheeda horaantii qarnigii labaatanaad ee miilaadiga ayay magaaladan nasiib u yeelatay inay noqoto goob la dego waxaana xilligaas askunkeeda lahaa xoolodhaqato soomaaliyeed oo ku xushay inay tahay deegaan ku wanaagsan xagga daaqa sidaa ayayna ku fidaysay magaaladan iyadoo dadkeedu ay higsanayeen inay gaarto asaageeda noqotana deegaan ay u dhammaystiran yihiin wax weliba balse caqabadaha soo wajaha ayaa ka dhigay mid u nugul dhibaatooyinka oo waxay dhinaceeda kala kulantay fawdadii iyo burburkii baahsanaa ee dalka soo wajahay aadan barre cusmaan waa mid ka mid ah waayajooga buulafulay waxa aan ka xog wareysannay magaaladan iyo waxyaabihii uu goobjoogu u ahaa si gaar ah maraaxishii ugu horreeyey ee ay soo martay magaca buulafulay asalkiisa hore wuxuu ka yimid weel oo biigaleen oo lagu cabaya ka yimid weelka waxaa isku yaala war awnyugow dilay nin la yidhaahdo wartiisu ku dhex yaalla waruu ballaaway beeruu ballaaway awnyugow aaw intee ka imaate weelka weelka keewaay weelka fulay tuulona ma ahaynin waxaana ma ahaynin laakiin markii odayaashaas degeen ayaa tuuladii la magacaabay geedaha ku yaalla waxaa la dhihi jira marka fulaay markay soo degeen meesha ay imaadeen beer ay tacbeen war ay qodeen magay fulaay saasaa loo bedelay markii dambe tuulaa ilaahay hadda nooga dhigay fadhigaa fuur furna faraasilay dhihi jireen intaa laga safri jiray annaga gaadiidka markaas qabna aan qabno waxay ahayd oor oorta lagu safri jiray badarka iyo alxamdulilah dharka iyo dharka baraaweena laga soo goosan jiray kii kale awdheyla laga soo goosan jiray wax magaalo la yidhaahdo loo soo dhowbo ma jirin marka markii tuulada ay noqoto wadaad ay aroore la yidhaaha ayaa noo bilaawday kadib burburkii wuxuu deegaankan ka mid noqday goobihii ku saamoobay colaadihii sokeeye ee waddanka ka dhacay taasoo dib u dhigay horumarkeeda waxaana magaalada ku horgudbanaa caqabada badan oo ka hor istaagay inay la beratanto magaalooyinka ay isku wakhtiga ahaayeen caqabadaha magaaladan ragaadiyey waxaa ka mid ah dagaal beeleedyada oo magaaladan ku soo noqnoqday iyadoona markii dambe isku rogtay furin dagaal iyo dhufays la isku horfadhiyo tiro dhowr jeer ah ayayna magaaladan la kulantay gubasho ay ku sameeyeen maleeshiyo beeleedyadii magaaladan ku diriri jiray ugaas cali maxamed cusmaan cali maqane oo ka mid ah waxgaradka degmadan ayaa ii sheegay inay saameyn daran magaaladan ay ku yeelatay colaadihii la soo maray magaalada burburkii markii dhac shara burburka waa saameeye qabaa'ilada dagaalka waa saameeyey magaalada deegaanka hataa alxamdulilaahi inay ummado badan oo dhib badan ka dhex tiiri ayaa ognahay marka dagaaladii burburkii waa saameysay magaalada deegaanka marwal kubo marka la kubana haddana isla waxyar saacada yar ka bacda haddana ilaahay idinkiisa haddana ummadda oo deegaanka lehda waa tibida haddana sidii alxamdulilah markii horeba iyo u deganaad iyo haddana ilaahay u makanay yaa u degtay magaaladii tan hadda maanab unu dhex dhoognaayo waan aad arkaa lahaysiin buulafulayleh
kadib sannado guducur ah oo soo maray magaaladan iyo dadkeeda waxaa buulafulay u soo dilaacay waa cusub oo xaliyey dhammaan mashaakilaadkii ka jiray deegaanka kadib markii ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto goobaha lagu maamulo shareecada islaamka oo ay ka babanayso raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dibna u soo ceshatay ammaankii iyo kala dambayntii taasoo dhaxal siisay barwaaqo iyo xasilooni تدلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا
sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa inooga waramay farqiga u dhexeeya xaaladdii ay ku sugnayd buulafulay ka hor inta aan laga hirgelin shareecada islaamka iyo wakhtigan sida ay tahay amniga magaaladaani iyo deegaanka guud ahaanba intan walaayada islaamiga aysan imaanin wuxuu la mid ahaa deegaamadii een, qabaa'ilka ay ku hardamayeen aad iyo aad een, ay isku dagaalsanaayeen ay isku dalahayeen la gubayay ayuu qayb ka ahaa si gaar ah dagaaladani waxay soo martay maraaxil dhowr ah xagga amniga markii laga hadlayo aad iyo aad waxay soo martay marxalad la isku laayay oo dadkii wada deganaa oo deegaanka wada deganaa ku wada noolaa ay isku laayeen markii uu yimid maamulka islaamiga ah dee waxaa la yidhahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan si fiican waa saad aragto markii dambe maamulka markii laga hirgeliyey waxaa meesha ka baxay qabaa'ilkii inay islaayaan waxaa meesha ka baxay in magaaladii dib loo gubo waxaa meesha ka baxay wax allaale wixii isbaara ahaa iyo mukhadaraadii dhabaata ahaa alxamdulilah min daka alyowm ilaa yowmina hada waxay dadkeeda ku nool ku naaloonayaan amni iyo barwaaqo bixamdillahi subxana watacaala wixii xilligaasi ka dambeeyey degmada buulafula iyo bulshadeeda ayaa qaaday dhabo cusub oo u jiheeyey jihada horumarka iyo barwaaqada kaasoo hormuud ugu yahay maamulka islaamiga ee wilaayada baay oo qaatay duur firfircoon sannada gudahood magaaladii ay biyola'aanta daashata ayaa noqotay goob barwaaqo ah oo ay ku soo hirtaan dadka iyo duunyada jahligiina waxaa beddelay aqoon iyo cilmi goobihii ganacsi ee curdunka ahaana waxay iyaguna isku beddeleen xarumo waaweyn oo soo xareeya dakhli badan xalaqaadka soo socda ayaan ku eegi doonnaa sida ay ku suurta gashay iyo sirta ka dambaysa horumarkan xowliga ku socda ee magaalada buulafulaay بأيدينا صروح العز فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها نعيد لها مواضيها
دينا شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan odayaasha iyo waxgaradka beesha hiraab ayaa shir ay isugu yimaadeen oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee mudug ka soo saaray qodobo dhowr ah kulanka waxay beesha hiraab kaga hadashay qodobada kale ah boobka dhaqaale ee dalka bogaadinta futuuxaadka mujaahidiinta iyo baaq ay u direen maleeshiyaadka beesha ee safka riddada ku jira ugu horreyn waxaad dhegaysanaysaan codadka odayaashii shirka ka hadlay waxayna kala ahaayeen naqiib cabdiraxmaan maxamuud bacdow naqiib caalin siciid cali rooble naqiib cali maxamuud maalin nabadoon xuseen rooble afrax iyo nabadoon axmed maxamuud xasan foofooley waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo koob kooban qodobka koowaad waxaan leeyahay guulaha waaweyn ee futuuxaadka ee ilaahay siiyey muraabidiintiisa una taagan in ilaahay kelimadiisu ay kor noqoto midda gaaladuna ay hoos noqoto guulaha uu siiyey oo uu ka siiyey bariga afrika khaasatan walaayooyinka afarta walaayo oo ay ku soo duuleen cadowga saddex sano ka hor guulaha uu naga siiyey inaan ilaahayna uga shukrino ummadda muslimiintana la wadaagno ee hambalyayno farxadda iyo waxa aan ka aaminsannahayna shacayrteena aan ka muujino ayaan meeshaan u joognaa marka koowaad walaayaadka islaamka ee koo iyo tobanka walaayo waxaan la wadaagaynaa haddaan nahay walaayada gobolka mudug odayaasheeda ee farxadda iyo guulahaasaan la wadaagaynaa waxaan leenahay waa guul ilaahay oo nooga hiiliyey murtadiintii iyo salibiyiintii iyo wixii issoo bahaystay oo lasoo xashdiyey ee gobolladeena lagu soo shubay allihii guushaasna siiyey oo naga jabiyey ayaan rabnaa walaalahana islaamka inaan la wadaagno waxaan kaloo rabaa inaan hambalyo qaar ah u diro ragga sufuufta jooga ee cadowga la sabartamaya ee naftooda iyo dhiigooda bixinaya ee aan mar kasta farxadda aan kula waabariisanayna iyo guulaha ay ka soo hinayaan furmaha dagaalka waxaan leenahay ilaahay ha sugo ilaahay sabirkooda jaliilka ah oo waxa weeye maqaamkooda ha ku gaarsiiyo gomadahoodana allah ha sugaan leenahay khayraadka soomaaliya ee lagu soo duulay ee mar hore la qaybsaday ee ninka la yidhaha xasan gurguurta dowlad kasta oo uu tago uu leeyahay soomaaliya ku wareega mar mar al-shabaab bad igula rid ra'yigiisa dhammintaa oo la ekaaday ama lacag isii aan calooshii u shaqaystayaalka aan ku aamusiyo waxaan maqlaynay turkiga inuu faafiyey baraha bulshada dhigay ninkii ordogan ahaa baarlamaankiisa dhex geeyey wuxuu yidhi guul weynaa soomaaliya iga soo hoyatay badda shidaalka ku jira iyo beriga shidaalka ku jira boqolkiiba sagaashan reer turkiya iskaleh tobanka soo haray murtadiintu shan ay leeyihiin shanta kalena dalaaliinta iyo dadka nala shaqay doona oo na gacan sii doonaan sii doonaa haddaan nahay odayaasha hiraab oo maanta meeshaan fadhiya dhulka annagu aan leenahay taaka ka mid ah ama iska dhaaf taake eh xibin farteed ka mid ah wax la eg turki iyo wax lamid ah iyo gaalada caalamka la sheegayo uma ogolin uma ogolin waa ka difaacanaynaa waa u dhimanaynaa dhiiggana iyo naftiina maalka ayaan u bixinaynaa xasan guurguurtana nama matelo haddaan nahay beesha hiraab daamo gorgaarte nama matelo xasan guurguurte haddaan degno walaayada gobolka mudug waa soo jeednaa hurdi mayno hubkanagaan wadanaa saqiir walaa kabiir waxaan u dhimanaynaa naftanada iyo maalkanaga iyo diinkanagaan u dhimanaynaa iyo cirdagannagaan u dhimanaynaa badahanagana sooma istaagi karo gaal iyo gaal raac iyo murtad iyo waxna boobaa sooma istaagi karaan umana ogolin cod dheeraan ku leenahay sidaasaan leenahay cid kastaa ha maqasho waxaan rabaa inaan taa inaan ku daro baaq aan u jeedinayo dadka la qalday oo lasoo xashidiyey oo murtadiinta leh ee dabka lagu shubayo oo maalin kasta aan arkayno ayagoole waa nala soo qalday huutaha xoogaa nala kuugeliya marka hore lasoo qaldayo hortaa ka fiirsadaan waxaan leenahay barnaamijkaas horena waa idinkala hadalnay haddana waa idinkala hadlaynaa kasoo laabta diinkiinna dalkiinna dadkiinna usoo laabta ilaahay u toobad keena kasoo baxa inta la nool yahay meesha ka imaada nin walbaa wuxuu keensadana waa loo lacagaynaa ninkii naftiisa keenana in la badbaadiyo oo walaalihiis lagu daro aan aan idin ballan qaadaynaa shirka shacaarkiisu waxa waaye fa ina xisballaahi hum lghaalibuun mujaahidiinta guulaha ay gaareen iyo farxadda aan helnay oo ilaahayna siiyana ilaahay ha noo siyaadi magaalooyinka welina gacanteena ka maqan iyo dhulkan weli cadowga ay ku dambeeyaanna ilaahay gacmaha mujaahidiinta soo geli cadowgana jabyaha siima allah waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeenna oo xaraashaya xasan gurguur oo uu si qarsoon gaalada iyo si muuqataba u wareejinayo waxaa la wareejiyaa qofku wuxuu wareejiyaa damiir iyo dadnimo iyo caqliga ka dhammaaday waxaa la wareejiya wax adigu aad leedahay wax adigu aadan lahayn haddaad dukaanin leeyahay inta furto tiraa dukaankaas raashinka hala kala qaato beenaad sheegaysaa lama belid dukaanka maal uusan lahayn iyo dal uusan lahayn uusan waxba ka ahayn waxbana kulahayn maalin walba dhiibaya waxaan leenahay ninkaasi iimaankiisi iyo diinkiisi waa gatay taman qaliiluu siistay dalkeenana waxba kama bixi karo inuu baarlamaanka xumaaho dameeraha meesha uga xaraysa inta hor tago yidhaa anaa idiin og waxaan sameeyey is ansixiya anaa idiin oga adinku ansixiya oy ansixiyaan haddana ayaguna waa dameero meesha ku xaraysan waxba isagan bedeleen ay ansixiyaan wixii u ansixiyay waxay noqotay ordogan inuu ku faano baarlamaankiisa inta hor tago khayraadka soomaaliya boqol kiiba sagaashan anaa iska leh baarlamaanka soomaaliya waa ansixiyey madaxweynaha soomaaliya waa ansixiyey inuu baarlamaankiisa ugu faano shanna waxaan siinayaa ninkaasi gurguurtaa hadda hadday wax ku tarayso kolley isagu de wuxuu isku hadlaynaya guryahan dadka dalka dadku leeyahay xaraashanayo kolley isku hadlaynaya waase la isku haystaa wuxuu sheegay shan inuu asagu leeyahay shanna dadka kale oo deleelka ka sii ah dalka iyaga khayraadka dalkeena soomaaliyeed khaasatan dhulka anagu aan leenahay badaannahay beesha laahirhab inuu haddana deleelka dadka ka sii aho khayraadkiisa gadaya inuu shan boqolkiiba shan siiyo shanna asaga siiyo boqolkiiba sagaashan asagu qaato ayuu baarlamaankiisa ka horshay waxaasi waa kidba la isu sheegayan leen waxba kama jiraan wax ka suuragelayana ma leh been iyo barabagaando la isu keena weeye waxaan u sheegaynaa xasan gurguurte nima hadda kahor wuxuu moogta inta nin ka yaabo wuxuu waa nin nin giirka nooga hadana cadowgadaadsheena kuwa gorobka kolo uu jira go-yo laga tabo kuwa awr gorayo heer rabo bulshada inuu ku gaado gorayaheer waxaa la yidhaha ninka goray bahalka oo oo gorayada lagu lagu ugaarsa awrka ugaaraad la yidhaha waa nagu gabanayaan dulligu garana maysaan marka waa dad moogtahay annaga giirka nooga eg laakiin cadow u jooga meesha cadowgoodii ayagu waa isla jabay dalkayagan ma xaraashi karaan ma ogolin cid ma sii karaan ayagu wax kama cuni karaan waxaa wax nala leeyihin hadday inta ilaahay u tooba keenan tawxiidka ay qaataan nala leeyihin wax nala leeyihin intii ka horaysa waxba nalamala dalkayna ma ogolin yaan lagu kadsoomi yaan la ysdhihin nin kale wax ninkaas sheegaya madaxweyne soomaaliyeed waaye maaha madaxweyne soomaaliyeed waa nin murtad ah waa nin gaalo meesha u jooga waa nin gacmo gaalo ah waa nin qolada u shaqaynayo qoom soo dirsadeen wey qoomka soo dirsada ka mid yahay annaga naga mid maaha magacuu nagala dhashay nagala nala lahay waana ka nooga baxay annaga magacii ku harnay isaguna waa ka tigi qoladuu ka guuray u guuray ka mid yahay naga mid maaha annaga walaaladeenna marka mujaahidiinta oo nahay odayaashoodii micigoodaa nahay waan u ducaynaynaa garabkoodaan taagannahay dhibkaan la wadaagaynaa dheeftaan la leenahay ilaahayna waxaan leenahay safarkeenna iyo hadafkeenna iyo meesha yoolkaynuu yahay ilaahay waqti aan dheerayn hana gaarsiiyo hana siiyo waddankeenana cirif ilaa ka cirif ilaahay hana tusiyo cimrigaygana hana gaarsiiyo iyadoo raayada tawxiidku ay babanayso xaafiisyada maanta lagu maamulo dawaaqiidda iyo wadciga bashariga iyo dasaatiirtana iyadoo kitaabka ilaahay oo dhex yaallo ee waxa weye sharciga islaamka lagu maamulayo ilaahay baan weydiisanaynaa inaan cimrigeeda yeelanno oon aragno oo aan ka sheekayno waxaan leeyahay mujaahidiinta shaqada aad wadaan waa shaqadii allah maaragtay oo idinku jeclaanayay ridlihiisa iyo aad raxmadiisana ku helayseen sidaasaana micigiina u nahay inta noo dhimanna ilaahay ha noo maaragta dhammaystiro ninkan xasan gurguurta la yidhaahdo iyo kooxdiisa waxaan anugu maanta rajaynayaa ilaahayna aan weydiisanayaa inay iska dhiibaan dekadaha iyo maaragtay diyaaradaha garoomadooda iyagoo firxanaya oo weliba in badan ilaahay oo gacmaha iga soo geliyo dulmigoodiina ilaahay maaragtay waa ku qabtay xoolo nool oo la gato iyo badeecooyin la gato waa arki jirnay laakiin maanta waxaan joognaa dad nool in la gato dal dhanna la gato ilahay waxaan ka rajayn uusana sii dhibin oo mar dhow uu meesha ka baxaan rajaynaynaa cid walbay doorka aad ku leedahay ninkaa ka qaado waa maqalnay badaheenna iyo khayraadka waddankeenna in la siiyo turgi iyo ummad kale lagula heshiiyey oo la yidhi soomaaliya waxay leedahay boqolkiiba shan boqolkiiba sagaashanna turgiba iska leh shanna waxaa iska leh dillaaliinta dalkayaga khayraadka ku jiray inna loo kaga ogolyahay boqolkiiba shan sagaashan iyo shanna bannaanka la qaatay ayna raalli ku yihiin dadka hadda maamulka haystaa waa dad dalka iibsaday waa dad aan dalka dan ka lahayn waa dad taariikhda meel madow uga qoran dalkuna saas kuma baabi'i doono kitaabka allah lagu hagi doonaa muslimiin uu leeyahay soomaaliyuu leeyahay fadhigan aan ka hadlaynana waa gobolka mudug waxaana ka hadlaya oo isugu yimid ilmaha hiraab aa isugu yimid hiraab intaasuu qaatay gaaladan allah jabshaan leenaha dhulkeenna ma ogolin taasaan sheegaynaa dhulkeenna ma ogolin badaheenna ma ogolin khayraadkeenna iyo macdinteenna ma ogolin ninka ku baaqay in boqolkiiba shan ee soomaalidu ku leedahay khayraadka dalkeedana nin kasta ee wax og hadda ninkaasu inuusan wadani yihiin isagaaba isa sheego way muuqataa marka yaan lagu raacin hana la diido aniguna waa diidnay haddaanu hiraab nahay waxaan rabaa dadka inaanu la wadaagno soomaaliyeed ama muslimiinta caalamka nimanka la yidhaahdo riddada soomaaliya xasan gurguurt wuxuu sameeyey arkaynay inuu yidhi baarlamaanka heshiiskan anaa soo galay ansixiya ninkii dhiggiisa isagiyuu lahay madaxweynaha turkiga uu la shiraya madaxweynaha soomaaliya oo dhiggiisa ah asagii aa ku faanuu yidhi bahaayinkii dalkiisii boqolkii sagaashan aan ka soo qaaday shanna dalaaliinta caalamkaan siiyey shanna asagaan iri kaarku markuu kaa go'o kaar waa kuugu filan tahay meelahaada ku jooga inaynaan kulligiin damiir dadnimo aynan ku joogin qof walboo caalamul islaam uu dhegayso boqolkii shan inuu ka qaatay dalka hala iska fiiriyo maanta ka bacdina yaa lagu kadsoomin murtad adduunkanna alle subxaana wa tacaala sheegay inuu kitaabkiisu ka talinaayo innaga waxaan rabnaa haddaan nahay odayaasha beesha hiraab inaanu si waaqica u sheegno hadafka beesha hiraab innaga waxaanu fadhinaa gobolka mudug gobollada ay degto beesha hiraabna dhammaan waa iska warhaynaa inta muslimiinta ah waxaana isku ognahay inaanu difaacno raaya tawxiid inaan difaacnaan isku ogna laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah hiraab saasay isku ogyihiin kuwa gobollada kala jooga fakerku waa naga dhexeeya waana dhegaysan doontaan ama hore u dhegaysateen waa ka midaysannahay haddaan hiraab nahay kuwa xamar fadhiyaan ka midaysannahay kuwa shabeellada dhexe fadhiyaan ka midaysannahay kuwa mudug fadhiyaan ka midaysannahay jubbooyinka joogaan ka midaysannahay beesha hiraab waxay isku waafaqday maadaama la leeyahay murtadkaanu adinkow idinka dhashay dhulkiina waa xaraasho ummadii kale oo muslimiineed ay leeyihin cadowgaan ilaahay adinku idinka dhashay innagu inaanu xabadda horna waan ugu wadno haddana aan kusii wadno ma aqbalayno mana aqbali doono mana matelo manana mateli doono gebagabadii waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa kelimad ku soo xiray shirkaasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah baanu mahad celinaynaa in badan nimcada isdaba joogga ahee ay ugu horeysay abuuristii ouna abuuris bilaabay nicmada iimaanka iyo islaamnimada iyo ma arkaysaa maanta iyo haddana aan nool nahay oon soo gaarnay taxta raayata tawxiid aan ku hoos shaqaynayno shaqaala diimeed haddana aan nahay wax badan oo isbiirsaday oo ilaahay noogu galladay allah tabaaraka watacaala waa uga mahad celinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin oy ugu dambayso futuuxaadka iyo furashada ilaahay uuna siiyey labadii bilood oo ugu dambeysay cadowgii aad garanayseene muundaanyeerayhaya wakhti dhow maanta dufulihiisu dabayshaa kala qaaday oo halkaas waxay usii jeedaa hadda koonfuray usii jeedaa xamaraas haka madaxtooya la isweydiiha iyo garoonkii muqdishoa la isweydiiha yaa ilaalinaya iyo yaa la aamini karaa ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma waan u mahad celinaynaa bahda ama beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda uruurisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadowgaas ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan u istaagaan ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay acmaashiina allah barakeeyo allah aqbalo wakhtiga aad bixiseenna miisaanka xasanaadka allah inin saaro waxaan rabnaa inaan u duceyno hambalyeyno bogaadinno wiilasha mujaahidiinta ah ee qabada iyo qabowga iyo qoraxda u taagan ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo in ma garanaysaa ummadda muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruuxa muslimka ah ay u ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyey ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran acmaashiina allah barakeeyo inta shahiiday allah ka aqbalo inta noolna cisi iyo sharaf ku noolaadaan leenahay hadafka aan wada higsanayno ee ah ilaahay kitaabkiisu inuu ka taliyo adduunka oo dhan raayada tawxiidka laga taago dadku ay noqdaan addooman ilaahay u hoggaansamo gaaladu ay noqoto mid jisiye laga qaado iyo mid ku jiro ballan ku jiro iyo kullu sharciga ilaahay loo wada hoggaansamo inaan gaarnana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddaan gaari weynana waxaan ka tegaynaa raadkeedaan ka tegaynaa insha allahu tacaala mar kale iyo mar kale waxaan leenaha hambalyo ilaahay acmaashiina ha barakeeyo hadafka iyo higsigiinana allah noo wada hirgeliyo soomaali waxaan rabaa inaan idhaha war soomaaliyey xasan gacmo gaala waa kaas saakay adduunka wax ku kala qarsoon ma leh xasan gacmo gaalo haddaad lehedeen waa nin dowlada haddaad lehedeen iskaashi caalami how galay haddaad lehedeen badda iyo birigiba waxbaan ka sugaynaa ceel shidaalan oo baqaysa haddaad lehedeen ninkaasi dulaal weliba aan qaadan waaye wax dulaal qaata aan qaadan waaye hataa dulaalku ma ogtahay xisaab ou qaataa jirto la yidhaahdo wax soo saarkiisa boqolkiiba toban boqolkiiba labaatan wax waxbaa jira la sheego laakiin waxa hadda ah odayaashu ka hadlayeen oo maantay een, social mediaha yaalla oo soomaaliyu ay wada ogtoon wax qarsoon la arag ninkaasi wax hadda loogu imaanayo male soomaaliya xasan waa kaas haddii sidaa lagu fiirsan karo soomaaliyay su-aashaas adinkaan iniin daayey soomaaliyay tashada inta saaka u taagan ee ilaahay kitaabkiisa u taagan inay dal leeyihiin og inay diin leeyihiin og inay deeq leeyihiin barwaaqo leeyihiin bad iyo birin og intii aan ogeynuna hadda ha ogaata ha ku soo biirto wiilashina mujaahidiintaana kaashada saakay marka xasano waxaan ku leeyahay waxaa kula gudboon inaad toobad keentaa kula gudboon kuwa xaabada ah ee dabka uu xasan ku shitay inta odayaashoodii ka yidhaaheenaan leeyahay ayada un baan adkaynaa annaga waa soo dhowaynaynaa cid kasta ee aqbasho baaqa nuqubadooda iyo odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo culummadooda cid kasta ee aqbasha annaga waa soo dhowaynaynaa cid kasta ee maantay diyaar u ah inay ilaahay u toobad keento annaguna markhaatiyaan ka noqonaynaa baaqooda odayaasha ciddii soo aqbashana annaguna waa qaabilaynaa diyaar baan unahay gaala waxa ay u socotay oo nimankan loo soo wakiisha waxay ahayd inay diinteenna dooriyaan dumarkeenna dharka ka dhigaan baddeenna qaataan birigeenna xaalufiyaan ma arkaysaa nolol noo diidaan aakhiradeennana fasaadiyaan nimankan intaasay wakiil u ahaayeen mujaahidiintuna waa fahmeen iyo qabaa'ishta soomaaliyeed oo mujaahidiintu ka dhasheen oo isgarabsanayo waa diideen waad maqlayseen bayaanka iyo baaqa ka soo baxay beesha hiraab waa niman caqiidaysan inay dalkooda difaacdaan waa niman aan gumaysi ogolayn qalabka soo qaatay jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صائلا يسكب لحنا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan juufo ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa boqolaal neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka juufada waaqle ee ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa laba boqol neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore ee dagaalka munaasabadda ay xoolaha nool ku wareejinayeen odayaasha iyo waxgaradka beesha ajuuraan ayaa ka dhacday degmada bu'ahle waxaana ugu horreyn munaasabadda ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beeshaasi oo uu ka mid yahay ugaas muuse maxamed qalinle waxaan joognaa ma- magaalada bu'aale halkan waxaa lagu soo wareejiyey ari ah tiradiisa laba boqoloo neef waxaana soo wareejisay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha maaragtaye waaqle insha allahu tacaala beesha intaas leh maku akaa doonto wayna ka badnaan doontaa intaas ka badan insha allahu tacaala laba boqoloo neef aan ku wareejinay Ee, halkan waxaana lagu wareejiyey ugaas muuse wuxuuna kusii wareejin doonaa waaliga Ee, asna insha allahu tacaala waa naga sii gudbin doonaa waxaana loo bixiyey xoolahaas maaragtay ragga mujaahidiinta oo safka ku jiro insha allahu tacaala ina nalaga gaarsiiyo ilaahay dartiisa ayna naga tahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inta inaan ka sheega xalfad ka dhacday degmada bu'aala meel ka mid ah xalfadaas oo ay xoolo bixiin xoolahaas oo ah ari waxaan ahay guddigii xoolaha doonay nin ka mid ayaan ahay alxamdulilah ilaahi yaa mahad badan waxaa jiri xoolaha aan maanta keennay oo tiridooday tahay laba boqoloo neef dadaal badan iyo juhdi badan markaan wadnay waxaan la kulmaynay bulsho jacal inay xoolihii mataqaanaa ayadoon la weydiinin bixinaaya waxaa jiri habar sagaashan iyo dhowr sano jirta ee maxaad doonaysiin xoolaan doonaynaa infaaq fii sabiilillahi aan u wadnaa markaan nidhi ma weydina neef orgigaas iga gaarsiiya diiri jihaadka ani orgigaasaan tabartayda haliga gaarsiiy ma arkaysaa ilaahay waa nagu guulsiiye waxaa jiri xoolaha intaan wadnay raxmaddii rabbiyaa badati biyaan ku gudbayna meelaha qaar maxogo waxaa dhacday xaal intaan soconno dhulka waxaad leeyahay qodax tugeer intaan soconno biyaha dhex marayn hal qodaxoo no durta ma arkan wallaahi bilaahi hal qodax marka ilaahay yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan rabaa marka xoolaha maanta aan keennay oon ka soo qaadnay beelwenta waaqla ajuraan waxaan ula jeednaa gaalada reer yurub markay isbahaysteen oy dhaqaalahoodii raadiyeen oy islaam kula dirireen oy damceen in mataqaanaa muslimiinta lagu gumaada ay damceen raayada tawxiidka inay dhulka ay dhigaan saas xo- dhaqaalahooda ay ku dhigaan ay damceen annagana ilaahay yaa diiday taas ida annagana waa diidnay waxaan u istaagnay inaan doonno maalkeenna inta tabarteenna eh ood maanta waxaan meeshaan joogana waa ari waxaan doonaynaa insha allah reer yurubow dhaqaalahaadi keen intaad islaamka ku burbur lahayd damacaada iyo hamigaada saas waay annagana waxaan dadaal ku bixinaynaa dhaqaalo waxaan leenahay nool in nood geel iyo geesle waxaan leenahay waxaan doonaynaa insha allah inta nolosheenna ka dhimin inaan ku bixinna jihaad fii sabiilillaah ilaahay kitaabkiisaan ku taageerna naf iyo maalna aan ku bixinna hamigeennana ma aha muqdisho aan la qabnaa insha allah maqsadkeenna maalkeenna ilaa baytulmaqdis aan ka xurayna insha allah xoolaheenna waa soconaayeen annaga guddigaani waa tiri yaro koobanaannahay waa rag nabadoon aan la tashanan ugaas aan la tashanan go'aan qaatay aan nahay walaalaheenna ugaasidii iyo nabadoonnadini markaan wadno ay arkeen waa nagu riyaaqeen waa nagu farxeen waana noo duceeyeen dushay naga sii daareen insha allah xoolaha maanta meeshaan aan keennay guud ahaan waxaa iskale belwanta ajuuraan khaasatan waxaa iskale waaqla waa isdaba joog ilaahay idinkiis inta markaan ka baxnana bacdeenna iyo boorsadeenna waan wadanaa waxaan u soconnaa geel inaan doonno haddii ilaahay idmo insha allah xoolihii idahay waxaan ku wareejinay nabadoon bullo oo ah naqiibka beesha waaqla asagana waxaad ku wareejin doonaa ugaaska beelwanta ajuuraan insha allah marka waxaan leenahay ilaahayow rabbiyow xoolahan ciddii soo bixisiyey xoolahoodu barakeey ilaahu maalkoodu barakeey maali madax ilaahu barakeey ilaahu rabbiyow kii ku gaaran waxaa jira nin ma taqaanaa toban riyaad ay u oodan tahay markaasa waxaan yidhi tobankaa neefoo inta ku xer ma joodiin saddex ruuxa lagu leeyahay hataa ani daranya igu jirto milhi ani markaasa waxaa yidhi ima dhaafaysiin laakiin arigiisa yar mawridiisa yar inta itiraahdin wallahi ima dhaafaysiin qabsada ridan riyaad farta naga saare asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allahu maanta marka inta waxaan u joognaa in aan bixinno xoolo jihaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa in lagu bixiyey la rabo aan ugu talagalnay anigoo ah cabdiraxmaan cabdi buule gaar ahaan beesha waaqle nabadoonnideeda ka wakiil ah waxaan maanta meeshaan ku wareejinaynaa ari ah laba boqoloo neef oo ay bixiyeen beesha reer waaqle oo ka dhalatay beeshalweynta ajuuraan insha allahu maalkaasna waxaan ku wareejinaa ugaaska beesha ugaas muuse maxamed qalinle ugaasow maalkaas ilaahay idinkiis biidnillaahi albaari raggaas walaalaha oo mujaahidiinta in loo loo dhiibay walaalihii kusoo bixiyeen waxaan rajaynaa insha allahu igal wareeg wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الله سبحانه وتعالى كم حسن عليه نسي نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن عليه نسي كم حسن إما أنت حفلة دان وحن أتاجنا هاي باشا أجوران لو بغلو النف أيوة سوري جسي قار أهان جفوذا واخلي إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينا ماشي حولها لقى سوق قاضي وحبرك كيسن إنه إلهي كدقو دادك كسو شقينا وحن لايهي إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينا inuu ilaahay ikhlaas noogu dhigo walaalaha furmaha joogo oo ribaadka joogo oo reerkooda ka tageen ayaan u tahniyeeni xoolahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbaba waxaa ka weyn ilaahay dartiis wax loo bixiyo beesha ajuuraan hadda maa hadday bilowday waana waxaan u malaynaa in garoonkan uu yaraan doono marka waxaan leenahay muslimiinta meel walba joogto waxaad ogaanaysiin in jihaadka lagu tardami doono jufada waalamagane ayagana jidkay ku soo jirtaa cagta liisuma dhigoho meeshan waxa waaye in lagu tartamaa la rabaa jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalane waa noo aqbala waxaan rabnaa gurguurtoow annaga gaadiidaan saaran nahay godkaada inaan kugu soo galan rabnaa dadka waxaan nahay gacantayda haddii gowrac taqaana gaal yuublama iyo goodahaana goodinayo reer waaqlo laba boqoloo neefaan kala wareejiyey cabdiraxmaan bulla ayagu soo wareejiyey jufada reer waaqlo waaye anina waxaan ku wareejinaa waaliga gobolka sheekh caladarwiish ayaan ku wareejinaa gaar ahaan waaligeenna oo wakiil ka ah waaliga gobolka ayaan ku wareejinaa alwaaliyow iga qiblo laba boqoloo ari ah sidoo kale waxaa boqolaalka neef ee ay beesha ajuuraan ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta bogaadiyey waxgaradka iyo nabadoonnada qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe anagoo ah beesha xawaadla beelweynta reer ajuuraan waaqla inay laba boqoloo neef ay keeneen oo ay ku wareejiyeen mujaahidiinta inaan markhaati ka ahay alxamdulilaah ilaahayo mahad iska leh nimcaday maalintay rigoogna roobka amniga eelaahay kow anta rigoogaan ilaahay dartaas waa nuunla bahi shakhsiyaad waa moorasa usaaga beesan ilaahay moorasa waan siyaadas ee jifadii waaqla reer ajuuraan waa la bahan meel lunka talagalaya in laga taageera mujaahidiinta bariga afrika shabaab almujaahidiin waa lunka talagali ini oo dadka furumaaka jilbahiran luunka weela iidaan intag inka badanna saa dareerta qabaa'ilo badan oo bu'aala deganyaan lan welba intag iyo inka badan wasaawada ma hikowle awel ma ag walna horo luun dhiibi beeshiisu mahadnaqna oo maalkay sheentii oo ilaahay dartaas in la beedi waxaan ku mahadinayaa islaamka iyo ehelka iskugu imaaday halkan walaalaha ku dhiibay hoolaha tiradooda gaaraya laba boqoloo neef oo ajuuraan ehelka aan deegaanka nahay oo walaalaha nahay oo nasla degannahay beesha waaqle yaa dhiibtaan ilaahay hoolahooda iyo dadkooda ha u barakeeyo guudaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaannu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu